أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo wefdi ka socda maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa magaalada adis ababa kulan kula yeeshay ra-iisul wasaaraha xabashida etoobiya madaxda iyo saraakiisha murtadiinta ayaa hawada isku marinaya eedaymo salka ku haya fashilka iyo jabkii murtadiinta ay kala kulmeen duulaanka ay ku soo qaadeen qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allaah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaal degmada aadan yabaal ee wilaayadaas mid ka mid ah siyaasiyiinta jubbaland ayaa sheegay in uu yahay madaxweynaha saxda ah ee jubbaland xilli murtad axmed madoobe uu isku diyaarinayo in loo caleemo saaro madaxweynaha maamulkaasi wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa ku dhawaaqday xamlo dacwi ah taasi oo ka hirgalaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas xoogsatada ku shaqaysata farsamada gacanta ee degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa sameeya agabyo kala duwan oo nacfi weyn u leh bulshada ku dhaqan degmadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran wefdi ka socda maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa magaalada adis ababa kulan kula yeeshay ra-iisul wasaaraha xabashida etoobiya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka yuhuudda ayaa shalay booqasho ku tegay magaalada adis ababa ee xarunta dowladda saliibiyadda itoobiya wafdigan ayaa ujeedka socdaalkooda lagu sheegay xaqiijinta xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya dowladda saliibiyadda itoobiya iyo maamulka sahyuuniyadda sida ay shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda itoobiya ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya gaal abiy axmed ayaa bartiisa ex ku sheegay in isniintii shalay uu wada hadal wax ku ool ah oo ku saabsan xiriirka labageesoodka ah uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda waxaan sii wadaynaa wadaagga xiriir soo jireen ah oo ku salaysan xidido taariikhi ah iyo xiriiro hore ayuu yidhi abiy axmed oo sidoo kale xusay in maamulka yuhuudda ay iska kaashan doonaan dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda iyo diblomaasiyadda wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda ayaa sidoo kale kulan uu la qaatay dhiggiisa etoobiya gideon timothiwos waxay ku gorfeeyeen sidii ay isaga kaashan lahaayeen danaha wadaagga ah ee gobolka oo ay ka mid yihiin ammaanka caafimaadka waxbarashada iyo teknolojiyadda sida ay sheegtay wasaaradda khaarijiga etoobiya wasiirka arrimaha dibadda etoobiya ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey waxa uu ugu yeeray argagixisada oo uu sheegay in labadooda dhinacba ay khatar ku tahay isagoona tilmaamay sida ay etoobiya uga go-on tahay xoojinta iskaashiga dhinaca ammaanka ee ay la leeyihiin yuhuudda sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda sahyuuniyadda ayaa sheegay in etoobiya ay tahay saaxiib muhiim ah oo yuhuuddu ay leedahay isagoona booqashadiisan ku sifeeyey barbilowga howlgelinta yuhuudda ee qaaradda afrika booqashadan ayaa imaaneysa maalin un kadib markii macad yuhuuddu ay leedahay oo la yidhaahdo jerusalem center of security and forian efas uu sheegay in khatar weyn ay kusoo fool leedahay etoobiya maadaama ayuu yidhi soomaaliya ay qarka u saaran tahay inay la wareegaan geesyada towxiidka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsanid cali yare madaxda iyo saraakiisha murtadiinta ayaa hawada isku marinaya eedaymo salka ku haya fashilka iyo jabkii ay murtadiintu kala kulmeen duulaankii ay ku soo qaadeen qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo sii anbaqaadaya saraakiisha iyo madaxda murtadiinta ayaa hawada isku marinaya eedeymo la xiriira fashilka ku dhacay duulaanka ashaadir dirirka ah ee ay kaga jiraan shabeellada dhexe kadib markii ay mujaahidiintu bilooyinkii lasoo dhaafay gacanta ku dhigeen degmooyin deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolkaasi murtad cali gudlaawe oo ah madaxa maamul goboleedka ashaadir dirirka hirshabeelle ayaa sheegay in murtad xadoole oo ah sarkaal ashaadir dirir ah sidoo kalena xubin ka ah golaha dawaaqidda ridada uu dalka ka cararay sababta ka dambaysa baxsadka xadoole ayuu murtada guulaawe ku sheegay cabsi uu ka qabo weerarada mujaahidiinta al-shabaab ee ka socda shabeellada dhexe wuxuuna tilmaamay in murtada xadoole uu u cararay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya sidoo kale murtada guulaawe madaxa maamulka ridada ee hirshabeelle ayaa murtada xadoole wuxuu ku eedeeyey inuu dhibaato xooggan ku hayo shacabka ku dhaqan gobolka shabeellada dhexe wuxuu tilmaamay in isbaaro uu leeyahay murtadkan oo ka tirsan xubnaha golaha dawaaqida ridada ay taalo gobolka shabeellada dhexe halkaasoo dadka shacabka ah lagu dhibaateeyo waxaan leeyahay xildhibaan ismaa xaadool uu ka xisho maalin hore waxaan arkayay adigoo geed hoostiis iyo tuunto gashado soo fadhiistay telefishin u yeertay shir janaa'id ku qabtay wuxuu ku habboonay tuuntadaas inaad la fadhido ama aad la joogto raagaceelo habeenna ka hor ka soo tagtay siddeed saac habeenimaad ka soo tagtay dadkii hatiad argagax gelisay cadowgaadna soo galaa tiri waa ka soo tagtay cawdi warshigaad hoyatay cawdi xigtana nairobi aad u hoyatay waxay ku habbooneed marka tuutadaas inaad la joogto raagaceella iyo furmarka dagaalka inaad la joogto ku qornee ceebayna nagu taa annaga naftirkayna in xildhibaankayni dadka waddada ku safraa ay yidhaahiin dadka shacabkaa waddada ku safraa ay dhahaan waxaan taaganahay isbaaradii xildhibaan ismaan xaadoolaan taaganahay inay yidhaahiin
hadalka madaxa maamul goboleedka ashaadir dirirka ee fadhigiisu yahay magaalada jowhar ayaa kusoo beegmayay xilli horey murtada xaadoole uu eedeyn ugu jeediyey murtada guulaawe isagoo dusha ka saaray guuldarooyinka isku raaraacay maleeshiyaadka murtadiinta mahadsanid abusheyba maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaaro ku yaal degmada aadan yabaal ee wilaayadaas walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya fagaaraha weyn ee degmada aadan yabaal oo ay xaadir ku ahaayeen dad fara badan waxaa ka dhacay xukun xadudino ah oo lagu fuliyey wiil dhallinyaro ah kaasi oo kufsi u geystay mid ka mid ah gabdhaha ku dhaqan degmadaasi qaadiga maxkamadda maamulka islaamiga ah aadan yabaal ayaa goob fagaaraha ka akhriyey xukunka xadusinaha ah isagoona caddeeyey adilada loo cuskaday
maanta xukuntay dacwad oo ka timiday nin la yidhaahdo magaciisa wuxuu uu kufsaday gabadhana waxaa la yidhaha magaceeda kadibna dacwadii lagu soo eedeeyey gabadhii kusoo eedaysay waa qiriyey oo wuxuu diladhaas waa kufsaday ku waajibay arsuun bikaara maadaama gabartu gabar yaroo bikaara ay ahayd saddex boqol oo doolar mahruur masal ayaa la yidhi arsuun bikaaradiina dhaqaalin saddex bir ah oo lagu qiimeeyey shan malyan oo shilin soomaali ah marka kadibna waxaa loo bedelo qiimo ahaan dollar boqol iyo toddobaatan iyo sideed dollar dhibic shan ayay naqatay iyo jajab hor ah marka kadibna waxaa loo gudbay in haddana habkii laguiyo boqolkii karbaash ee waana lagu dhufanayaa waxaana kaday suurat nuur qowlu tacaala azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda aadan yabaal oo wax ka yar soddon maalmood ku jirta gacanta mujaahidiinta waxaa durbadiiba ka bilowday tadbiiqinta shareecada islaamka tallaabadaas ayaana ah waxa ay u jihaadayaan mujaahidiinta shacabka ku dhaqan degmada aadan yabaal ayaa u rayaaqay tallaabooyinka uu qaaday maamulka islaamiga ah kaasi oo dib u soo celiyey ammaankii iyo kala dambeyntii mahadsanid cabdulqani mid ka mid ah siyaasiyiinta jubbaland ayaa sheegay in uu yahay madaxweynaha saxda ah ee jubbaland xilli murtad axmed madoobe uu isku diyaarinayo in loo caleymo saaro madaxweynaha maamulkaasi walaalkeen xaarid cabdulqaadir ayaa warbixinta warkan inoo eegaya isagoo waraysi siinaya warbaahinta uu sheegay murtad ilyaas gaboose oo ka tirsan sanatarada aqalka sare ee kooxda ridada soomaaliya in isaga iyo maliishaadkiisa ay ku afduuban yihiin guri ku yaal magaalada kismaayo wuxuu sheegay in axmed madoobe u adeegsaday awood ciidan isagoo ciidamo fara badan dul dhigay guriga ay degan yihiin waxaana uu sheegay inay yihiin maxaabiis aan bixi karin ilyaas gaboose oo hore u sheegtay in loo doortay madaxa maamulka riddaha jubbaland ayaa waxa uu markan shaaca ka qaaday inay la joogaan dad gaaraya ilaa soddon ruux oo isugu jira siyaasiyiin iyo maleeshiyaad xaaladda caafimaad xumana ay haysato maadaama guri yar ay ku jiraan oo aysan bannaanka u bixi karin intaa ka bacdi annagu waxaan joognaa kismaayo maxaabiis baan ku nahay maxaabiis horta lamaba dhihi kara waan afduuban nahay ficlan waa afduuban nahay aan maqli jiray diyaarad baa la afduubay iyo magafaa dad qabsaday iyo waxaasaan arki maqli jiree sanadkaanaanu aragnoy annagiiba maaragtay arrintii nagu dhacday sidii magafayaasha loola haystaa ama afduubayaasha diyaaradaha la afduubi jiroo kale waxaanu muddo lix bilooda guri ugu xidhan nahay oo ciidamo wata maaragtay gawaarida gaashaaman oo kala duduwan oo nabad sugid leh oo boolis leh oo daraawiish leh ay afarta koonaba noola fadhiyaan waad naga ra'yi duwan tahay oo keliya muddada lixda bilood hadda waxaan u xidhan nahay waa naga aragti duwan tihiin baan yaan u xidhan nahay aniga rag kale oo odayaal oo ila jooga iyo dhalinyaro yaryar oo maaragtay reerahoodii iyo carruurahoodii iyo laga hortaagan yahay khasab lagaga hortaagan yahay marka caafimaadkuna ma fiicna dad soddon dhan oo guri ku jira oo musqulahooda aad garan kartaan biyo nadiif say u heli karaan aad garan kartaan oo say u kala seexan karaan aad garan kartaan soddon qof oo guri aan ka badnayn afar qol shan qol ku jira daaraddiisa yartaa habeenkii ay iska wada daadsan tahay situation noocaasa idinku waad diyaarsi kartaan annaga waan afduubannahay nin baana u afduubannahay wixii dadku lahaa ee dadka ka dhexeeyey ee ciidan ahaa ee xoog ahaa ee la wada dhisanayay laga wada shaqaynayay si khaldan u isticmaalay oo deedna bawer abuu samaynayan annagu afduubannahay murtad ilyaas gaboose oo soo dirsatay kooxda wardada soomaaliya ayaa sanadkii hore xilli uu tegey magaalada kismaayo wuxuu shaaciyey in loo doortay maamulka ridada jubbaland balse wuxuu markaas ka dambeeyey ayuu axmed madoobe oo arrinkaas ka xanaaqay xabsi guri ku geliyey magaalada kismaayo mahadsanid xaarisa wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa ku dhawaaqday xamlo dacwi ah taasi oo ka hirgalaysa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya waxa uu ahaa kulan ballaaran oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado culimo udiin golaha dhaqanka wilaayada kaas oo looga arrinsanayay sida loo horumarin lahaa xamladii ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab loona gaarsiin lahaa bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada kulankan ayaa waxa uu ka dhacay degmada ceelcadde waxaana kasoo baxay qodobo dhowr ah iyaduna halkaasi uu ka akhriyay afhayeenka golaha dhaqanka nabadoon xasan cusmaan biixi in la dhiso guddi ka kooban culimo xibno ka mid ah mas-uuliyiinta walaayada qobo iyo bahda iclaamka saddex xamladaas in la gaarsiiyo dhammaan degmooyinka iyo deegaamada walaayada ay ka kooban tahay afar in dadka lagu booriyo ka hortegidda iyo ka qayb qaadashada xamlada saliibiga ah ee ku socoto bariga afrika shan sidoo kale in lagu tartansiiyo qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ka qayb qaadashada halganka jihaadiga naf iyo maalba insha allah intaasi kadib waxaa kulanka ka hadlay sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimoudiinkii kasoo qayb galay kulanka maskaxdooda la bedelay in maaragtay maxaan ku rahdaa lagu booriyo ilaahay inay usoo noqdaan oo ilaahay subxaanahu watacaala u toobad keenaan oy diinkoodii iyo islaamnimadoodii iyo maaragtay maxaan ku rahdaa dalkoodii ay duulaanka ku yihiin inay ka toobad keenaan waxa ay ku sugan yihiin ay dalkoodii diintooda usoo noqdaan walaalahood mujaahidiinta ahna gacmo furan ay maaragtay kusoo dhaweynayaan taasa iyaduna maaragtay maxaan ku raha iyagana lagu boorinayaa gacmo wanaagsan baa lagu soo dhaweyn qoryahooda ha la yimaadeen gawaaridooda ha la yimaadeen tignikadooda ha soo qaateena cid alla intii ay awoodi karayaan si alla say kusoo bixi karaan ha kusoo baxeena taana maaragtay maxaan ku raha dhalintaasi la khalday ee maskaxda laga xaday ee dalkoodii iyo dadkoodii iyo hooyooyinkoodii iyo aabbayaashoodii walaalahood iyo adeeradood iyo ilma adeeradood duulaanka kuwa iyo guryihii ay lahaayeen ayaa maaragtay maxaan ku raha loogu naadinayaa loona bandhigayaa arrintaas iyada dhammaan bulshada marka waxaa laga wada codsanayaa hawshaas iyada in laga wada qayb qaato sidoo kale golaha dhaqanka wilaayada oo kulanka qayb ka ahaa ayaa munaasabada ka hadlay ummadda muslimiinta ah waxaan ku baraarujinaynaa meel kastoo joogaanba bariga africa iyo asia iyo dunida carabka meel kastoo dadka muslimiinta ay joogaan waxaan baaq u gaarsiinaynaa waa ku baraarujinaynaa in maaragtay ay dagaalamaan ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa u dagaalamaan cadowgoodana iska arkaan guushuna way dhowdahay waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan jihaadka nafya maalba ha loo soo baxo rag iyo dumarba ha la soo baxo sagiir iyo kabiirba ha la soo baxo nise iyo rijaalba ha la soo baxo naf iyo maalbana ha lala soo baxa walaalaha waxaan leeyahay mujaahidiinta ee safka hore oo cadowga ilaahay la xisaabtamahaya walaalayaal ilaahay ha idin xafido iskurjir baana nah haddaad daawacantaan baan inla daawacaynaa haddaad oomantiin baan inla oomannahay haddaad soo jooddan baan inla soo joodnaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu idin sugo idinna xafido ugu dambeyntii waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqbaan abu anas ayaa ku dhawaaqay xamladaasi ka bilaabanaysa degmooyinkai deegaanada wilaayada waxaanu leenahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan gobolka aanu ku noolnahay gedo dadka ku nool in ay kitaabka ilaahayna u nusreeyaan gacal iyo garabna ay u noqdaan naf iyo maalna ay la garab istaagaan odayaasha ay nooga horeeyaan dhallinyarada ay khadmo u yihiin intaas ayaa laga rabaa guud ahaan ina waxa weeye camalkan jamaaciga aan wada istaagnaana laga rabaa waad arkaysaan waxa ugu horeeyo lajnooyinka halkan waxa weeyaan kusoo xaadiray culamo awdiin nuqubo iyo walaayadii saddexdaas jaanib ayaa camalkan mushaarik ku ah oo shaarikaynayo adinkana intaa unbaad kama tihiin haddaad tihiin ummadda gobolka degto waxaanu leenahay waa in saaxada laga dareemo taxriifkaan bilaabanayo dalkana uu noqdo dal aan ku xuraysanno annagoo rabbigan tabaaraka wa tacaala kaalmo weydiisanayno xamladan ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dhawaaqday ayaa waxay ka bilaabatay degmooyinkai deegaanada wilaayada islaamiga gedo iyadoona si toosa uga socota guud ahaan wilaayaadka islaamiga mahadsanid casam ugu dambeyntiina xoogsatada ku shaqaysata farsamada gacanta ee degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa sameeya agabyo kala duwan oo nacfi weyn u leh bulshada ku dhaqan degmadaas warbixinta warkan waxaa inoo eegayaa walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan iyada oo dhowaan wilaayada islaamiga ee bakool ay dowro muddo saddex maalina socotay usoo gebagabaysay boqol xubnood oo ah dadka ku shaqaysta farsamada gacanta ayay idaacadda islaamiga andalus maalmahan bilaabi doontaa warbixinno ku aadan booqasho aan ku sameynay dadkaas ku shaqaysta farsamada gacanta iyo inaan soo gudbinno waxyaabaha ay gacantooda ku samaysteen taasoo looga kaaftoomi kara gaalada waxyaabaha ay dalka soo gelisay haddii ummadda muslimiinta ay fahmaan in gacmahooda ay ku ciilbixi karaan warbixinteenna ugu horraysa waxaan ku booqannay meesha lagu tuma biraha halkaasoo lagu soo bandhiga agabyo kala duwan oo anfac u leh ummadda muslimiinta isla markaana dadka ay gacantooda ku samaysteen halkan waa howl weyn oo dhowaan ay hirgelisay wilaayada islaamiga ee bakool islamarkaana loo dhisay dadka ku shaqaysta farsamada gacanta gaar ahaan kuwa tuma tooreyda masaaraha midiyaha iyo wixii la midka ah waana wax soo saar muhiim ah oo dadka gacmahooda ay ku soo saartaan dadkan waxay ka mid ahaayeen dadkii dowrada muddada saddexda maalin ah loo soo gebagabeeyey islamarkaana lagu dhiirageliyey inay sii wadaan farsamada gacanta islamarkaana ay gacmahooda ku ciilbaxaan waxaa noo suura gashay inaan waraysanno qaar ka mid a dadka farsamadan gacmahooda ku sameeyey iyagoona wax badan oo mugdi ku jiray dadka u iftiimiyey una birooga ka shaqaysadaan alxamdulilah xiisadaan eedan faylate hadda masaarooyinkii ballaawooyinkii toorooyinkii adiba aragahayd kollay xiisadtan kuwiima jarta alxamdulilah ilaahay nicmaysadii unuun isku shaqaysadahayn horumar eedin wiinaa lagu deeri alxamdulilah birtan eedaa faldhafaylala talari waan unuba ka garaabadahayn tangad hadda aragahayd oba eed hadda dabkaki darta dallarku biyahay yaambadiisanti beero la kahabeeyayu alxamdulilah ayuu nooc lambwala yusufada oo birlayn sheegad weyn suubiye markoor meelo aari sheegi jarne oo abagdo hoose ee isku fidhiin isan maybo aha dadka qaarnan kasaan quracan kasaanga fidhiini buushbuusha fidhiin roobtooba koyt way ku rooray alxamdulilah haddii waleyda welwingnin dhisti lama meelisa laka garaabaday rooblay koytin koynayb way garaabaday hooskaas ku fidhiina baraatu ma hayna maydabka kabalaay masaare gedali ku guraay yaambadii waatu yaambadii yaambadii beerole ka falay waatu diyaar yoo hay masaaro yaambiyaalki hor oo hadlaa yoo hadda beerle ka fal fala afyo ku goxo suubi yoo hay markay rajo masaare tan afyo goxo tan ee maaragna yan geeriyohay suubiyohay oo ilaahay karhalanagda tooriyaanka waan leeyta oo abbeena nu soofayahayna suubiyahayna banaanka fadhiinay heraabkaas alaabta garabkaana ka qaadanay miila jeer alaabta noo raraasay hadda alxamdulilah mujaahidiinta maynka iidanka docaynay may kala ajar xasanaad lax kasii manayna nisab halkan baloole oo fayle tumuuqa feena tumudubeena ka dhex jarna roob hadda alaabta ka jartanay roobta dhowraasana bartumadaana alxamdulilah iidanka docaynay mujaahidiinta masaarta shan door lix door todoba doolar waa gadnaa balatiin ka helin la helisi dadku walan haysan kii kale toorada toban doolar tumilama doolar tuman doolar siye doolar lawal masaakiin dadku odayaalka dhagaalo hayno yaambada afar doolar afar doolar ibar shan doolar li doolar dhowaan ayay ahayd markii wilaayada islaamiga ee bakool ay dowro muddo saddex maalina socotay oo dhiirigelin ay u sameysay bahda farsamada gacanta kuwaasoo lagu dhiirigeliyey inay sii wadaan samaynta agabyada kala duwan ee gacmahooda ay ku soo saartaan waana dhiirigelin wanaagsan oo ka bilowday wilaayaadka islaamiga dadkana lagu tusinaya in haddii ay gacmahooda wax ku soo saartaan ay ka kaaftoomi karaan agabyada gaalada ay dibadda nooga keenaan mahadsanid abuu xasaan guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga al andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu